war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda finland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba ay jareen lacagihii ay siin jireen dowladda federaalka iyagoona u sababeeyay inay ka dhaga adeegeen qaabilaadda tahriibayaasha soomaalida ee ku nool dalkeeda finland ayaa ku nuuxnuuxsatay inaysan jiri doonin mashaariic dambe oo ay ka fuliyaan soomaaliya ilaa ay dowladda federaalka aqbalayso dalabka ay u soo jeediyeen lacago u dhexeeya siddeed ilaa sagaal milyan oo yuuro ayay dowladda finland sheegtay in sanadkii ay siin jirtay dowladda federaalka tani ayaana ku soo aadaysa iyadoo xasan sheekh uu dhowaan jarmarka ka aqbalay inuu dib u soo celiyo soomaalida ku nool dalkaasi waxaa oggolaanshiyahaasi ku dhaliilay soomaali badan ayagoona xasan sheekh ku eedeeyey in kuwa soomaaliya ka maqan uu wax u qabta iska daa'e uu dhulboob ku hayo kuwa jooga waddanka dowladda federaalka ayaa ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin hadalkan ka soo baxay dowladda finland